إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku toogatay haweenay xaamilo ahayd askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku toogtay qof shacab ah waxaa magaalada muqdisho lagu dilay mid ka mid ah ilaalada gaarka ah ee guddoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalka sicir barar saameyn ku yeeshay nolosha dadka ayaa ka jira dhulka soomaali galbeed ee etoobiya gumaysiga ku haysato toddoba askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay weerar qarax ah oo ka dhacay deegaanka ambareeso ee gobolka shabeellaha hoose maamulka puntland ayaa mar kale xidhay mid ka mid ah dhallinyarada xilli uu dhowaan xidhay nin ka hadlay xaaluufinta ay shishayuhu ku hayaan dhirta maamulka somalilan ayaa xabsiga dhigay gabar yar oo ay kufsadeen shan rag ah iyagoo sii daayey raggii falkaas ku kacay warka dibaddana madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa ku baaqay in wax laga qabto amni darrida baahsan ee ka jirta dalkaas u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku toogatay haweenay xaamilo ahayd sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed ciise degmada dharkeeley ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dhacdo aad u xanuun badan kadib markii hooyo ur leh ay dileen ciidamada dowladda federaalka xabad labaad markay yarta ididaa kasoo bax cunug yaroo idid dhashaa igu hor imaade wuxuu dhaha hoojiij waa dhimate hoojiij maxaa ku dhacaa dhahay sahal ma oo dhiigaa ka socdo hooyo waa dhimato kaala arawadha cunug yaroo lix jir ah hooyo khadiijo sheekh siidii waxay ahayd hooyo dhashay shan caruur ah islamarkaana ahayd xaamilo waxay ka soo baxday guri ay ka degneyd degmada dharkeeley iyadoona sidey cunug yar ay goob caafimaad u waday kadibna waxaa ku dhacday xabad ay soo rideen ciidamada dowladda federaalka waxaa sharaxaya dhacdadan murugada leh qof goobjooge ahaa meeshaan dhacdo aad iyo aad u xanuun badan baa ka dhacday gabar la yidhaahdo khadiija sheekh siidid aa meeshaan ku geeriyootay geeridaas waxayna ka bilaabatay gabadha gurigaanee ku jirtay oo hadda aan u jeedno iridkan hadda aa u jeeddaan markay gabadha u soo dhowaatay xabaddii waxay ka qabatay dhinaca midigtay ka qabatay bartaasay ka baxday kala wareeganaysay bartaan ku dhacday gabadha gacan kaaqa daran baa dishay gabadhaas waxa uu intaa ku daray inay og yihiin qofka dilay hooyo khadiija ciidamada uu ka tirsanaa ninka wax dilay ninkaas raadkiisa waa lagu taagan yahay way og yihiin taliyaha wuu yaqaanaa xog baan ka helna buu yidhi waa gabar waxay aad maxaanku yidhahdaa firfircoon oo maskiin ah oo macnaa ilmaheeda macnaa maxaanku yidhahdaa oo fiirsanayso saaxiibul ciyaal eh shan cunug bay ka ka tagtay haddana xaamila ee sagaal bilooday ahayd meeshaan marka waxaa rabna annaga dhiiggayna wuu kulol yahay dad walaal baan nahay diris baan nahay gabadha aad baan isugu fiican nahay marka xog ogaal waxaan ka ahay xabadda meesha laga soo riday bartaasay ahayd kama soo bixin jeegaddan goobjooge kale ayaa sheegay in wiilka ay dhashay hooyada xaamilada ahayd ee la dilay uu ka hor yimid uuna u sheegay in hooyadii dhiig ka socdo ayna dhimatay xabadaa yeerte xabadda markay yeerte gudaha hore ugu naqde haddana xabad labaadaa yeerte xabad labaad markay yeerte ididaa kasoo bax cunug yaroo idid dhashaa igu hor imaade wuxuu dhaha hoojiij waa dhimate hoojiij maxaa ku dhacaa dhahay sahal ma oo dhiigaa ka socdo hooyo waa dhimato kaala arawadha cunug yaroo lix jir ah waa soo baxay intaa soo istaagay gabadhiyo waxaa arkoo si qaabdaranoo albaabka u taalo xabadiyaa marka maskaxda waxay ugu dhacday maashka kan intay kasii baxday sidii ku nafugeys meeshay ku dhimato nafba mala imaanin dhacdaba dhacdada ka xanuunka badan ayaa laga soo wariyaa magaalada muqdisho iyadoona aysan jirin cid arrintaa wax ka qabanaysa ciidamada dowladda federaalk ayaa waxaa lagu soo tababaraa dalal shisheeye xitaa kuwa xamar lagu tababaro waxaa macalimiin u ah saraakiil shisheeye ah kuwaasoo ku abuura naxariis darro iyo inay dilaan shacabka askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada muqdisho iyadoona dhanka kale magaalada muqdisho lagu toogtay mid ka mida ilaalada gaarka ah ee guddoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalka ciidanka dowladda federaalka ayaa maalintii shalay magaalada muqdisho ka geystay dilal kala duwan oo sabab u noqday dhimashada dad shacab ah iyo kuwa iyaga dhexdooda ah askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo dhacayay maanduuriyaha qaadka xili ay ku sugnaayeen suuqa xamroweyne ayaa waxay ooda ka qaadeen rasaas noolnool oo ay si bareer ah ugu dileen qof shacab ah ciidankan ayaa markii ay dilka geysteen kadib waxay goobta ka qaateen dhowr xirmo oo maandooriyaha qaadka ah iyagoo horay usii dhaqaaqay mana jirto cid daba gashay goobta uu dilku ka dhacaya ayaa ahayd meel aada ugu dhow madaxtooyada filla soomaaliya waxaana loo badinayaa sida ay wararku sheegayaan in ciidanka dilka geystay ay ka soo baxeen madaxtooyada dhanka kale askari ka tirsan ilaalada gaarka ah ee guddoomiyaha gobolka banaadir ninka lagu magacaabo cumar finish ayaa lagu dilay iridka hore ee dekedda magaalada muqdisho xilli uu halkaas ku sugnaa askarigan ayaa magaciisa lagu sheegay xuseen abuukar nuur waxaana ay wararku sheegayaan in uu dilkiisa yimid kadib markii ay murmeen askari kale oo ka tirsan dowladda federaalka ciidanka dowladda federaalka ayaa si bareer ah iskaga laayay shacabka magaalada muqdisho iyagoo aan kala soocin carruur iyo ciroole waxaana intaasu sii dheer dilalka iyaga dhexdooda ah iyo dhaca iyo boobka ay ku hayaan dadweynaha sicir barar saameyn ku yeeshay nolosha dadka ayaa ka jira dhulka soomaali galbeed ee itoobiya xoogga ku haysato sida warkan uu ku faahfaahinayo haashim cabdinaasir waxaa isi soo taraya siyaasiyiinta dhulka soomaali galbeed ee ka hadlaya dhibaatooyinka uu dad ka dhexalsiiyey maamulka ay halkaas ka dhisatay ethoobiya ee fadhigiisu yahay magaalada jigjiga ibraahim dheere oo ka mid a siyaasiyiinta ayaa sheegay in dhibaatooyinka ugu weyn ay ka mid yihiin sicirbarar baahsan oo haatan ay bulshadu la daalaadhacayso runtii sicirbararku wax maanta yimid ma aha afartii sane een joognay hawshan waa laga hadlahay sicirbararka abaaraha dadka dhexdiisa oo isku dhacahayey yacnii meeshan waxaa soconaya hadda inbaan innagu aragnee afartii sana hawshan way soo socotay nur xurkeeduna waxaa weeye dadkii meesha yimid ee la rabay in ay mashaakilkii jiray xalliyaan baa iyagu mashaakilkii ka mid noqday mar bay sira weydiiyeen oo dhan waryaha nin abaaraa la sheegaya maxaan sameynaa lacag laba boqol oo milyan oo bira dee waxbaba ahayn bay meel dhigeen doorasha u timid waxay dheen war waxba dadka nagama gelin doorashayba ku galeenba wasiirkoodii baa sheegay
wuxuu ka warramay waxa sababta u ah sicir bararka ka jira dhulka soomaali galbeed war dadku lacag biray isticmaalaan oo waad ogta etoobiya bahalkan la yidhaahdo doolarku waa mamnuuc lama isticmaali karo marka lacagta wax lagu kala gadan karaa waa bir birkii waxaa suuq jebinaya toban qabaal oo lagu tuhunsan yahay inay dowladdu leedahay oo lacagaa subaxii uga jaalagelaysa oo korrubshanoo la boobayo markaasaa laleeyahy doolar baa la rabaa doolarka waa in hargeysa laga doono uga jaalayada hal gaari baa qaadanaya waxa yaalla hawshii say u socotay u socotay marka dadkii wax laga soo gadanaya innaga waad ogtahay nolosheenna waxay ku xidhan tahay xeebaha soomaaliya waxa ka yimaadeen innagu sida etoobiyaanka canjeeradooda iyagu loo kalbay cunaan innagu laakiin bariis iyo baastan cunnaa dadkii aan wax ka gadanayna wayba shakeeyaanba waxay dhaheen oreeri lacagtan way dhacday ibraahim ayaa sheegay in dadka la iska dilo sidoo kalena ay jiraan ganacsato xirxiran rag waxaa jira intaasoo gaasiteeshin lahaa oo caawa xidhan ma waxaad soo kordhisay xal mise mushkilaad sii kordhisay hadda maaldhood waxaan arkahay wiil show suu layn ugu jiray bahalkii bajaajka fayl ugu jiray tan saac yuu show damca intuu gaadhigii qaatay inuu dhaafo ku askariyahoo dadka kale celinhaya unbaa waryaha dhaafin meesha oo istaag bof ku dhufay bay wiilka xabadii meesha u maraya shidaalkii baan raba inaan kuu sheego marka waxa weyaan hadduu ninkii odayga ahaa ee qofkii meesha madaxda ahaa dadka oday hadday kaa horreeyaan ganacsatadu dembi ma leh isku soo ururi qadiyadda dowladdan meesha joogtaay mushkiladiiba qayb ka mida noqotay dadka ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ayaa haatan bilaabay qayladhaan taas oo keentay in hogaamiyaha wakiilka u ah ethoobiya ee la yidhaahdo mustafa cagjar oo asna ku goodiyo inuu tallaabo ka qaadayo ciddii maamulkiisa dhaliisha toddoba askari ayaa dowladda federaalka looga dilay weerar qarax ah oo ka dhacay deegaanka ambareeso ee gobolka shabeellaha hoose mar kale iyo haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaaday howlgallo kala duwan islamarkaana lagu beegsaday shisheeyaha iyo dowladda federaalka kuwaas oo qaarkood khasaare ka dhasheen haddii aynu ku horrayno gobolka shabeellada hoose howlgal loo adeegsaday qarax islamarkaana ay fuliyeen guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay ku beegsadeen bar isku imaatin ah islamarkaana ay ku qayilayeen askar ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan ayaa shalay gelinkii dambe qarax lagula beegsaday deegaanka ambareeso oo dhacaduleedka degmada baraawe waxaana xilli ciidamadani ay ku mashquulsanaayeen maandooriyaha qaadka mar qura hoostooda ka kacay qarax loo diyaariyey halkaasna waxaa ka dhashay khasaare badan oo soo gaaray askartii goobta ku sugnayd dhimashada waa toddoba askari oo ka mid a askartii dowladda federaalka ee halkaa lagu beegsaday sidoo kale waxaa meesha laga qaaday askari dhaawac daran soo gaaray sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalo weerar ku qaadeen saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye ee ugandha iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka waxaana weerar lagu qaaday saldhigga ciidamada ugandha ku leeyihiin degmada jannaale sidoo kalena waxaa la weeraray askarta halkaa ku helinaysa ee dowladda federaalka isla shabeellada hoose ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal toosa ku qaadeen saldhigga ciidamada ugandheeska ku leeyihiin garoonka degmada baraawe dhawaqa rasaasta ayaana laga maqlayay halkii ay ku sugnaayeen ciidamada weerarka la kulmay isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xala dagaal ku qaadeen saldhig ay sidaasoo kale ku sugnaayeen ciidamada ugandhayska kaas oo ku yaala deegaanka buurcalow ee asna hoostaga degmada baraawe dhanka gobolka banaadirna rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xere ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye oo ku taala duleedka xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hiluwaa waxaana xeradan la weeraray ku sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa ugandheeska ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay waddanka soomaaliya ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano xero maslax isla banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay xala dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka saldhigga la beegsaday ayaa ku yaala warshadda annaciim ee degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho dhanka gobolka gedo ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka fariisinka beegsaday ayaa ku yaala degmada garbaharey ee gobolka gedo waxaana ciidamada dowladda federaalk ee weerarka lagu qaaday ay ku sugnaayeen halka loo yaqaano xerada w f b maamulka puntland ayaa mar kale xiray mid ka mid ah dhallinyarada xilli uu dhowaan xiray nin ka hadlay xaaluufinta ay shayuhu ku hayaan dhirta cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya waxaa sii kordhaya dhallinyarada uu maamulka puntland xariga kula kacayo kuwaas oo lagu eedeeyey kicin dadweyne saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan sirdoonka puntland ayaa xabsiga kala baxay amiin maxmuud guuleed oo ka mid ah dhallinyarada ku nool deegaanada uu ka taliyo maamulkaas waxay geeyeen xabsi qarsoodi ah oo ay dadka ku tacdiibiyaan iyagoona ku eedeeyey amiin inuu qayb ka ahaa dhallinyaro isxilqaamay oo dadweynaha kaga digayay xaalufinta dhirta waxaa jira dhallinyaro kale oo badan oo kiis arrintaa la xiriira xabsiyada maamulkaas ugu xiran xarigga lagula kacay dhallinyarada ayaa kusoo beegmaya iyadoo dhowaan ay dadweynaha ku baraarugeen dhir caan ka ah gobolada waqooyi galbeed oo inta la jara loo dhoofinaya dowlada ay ka mid yihiin maraykanka iyo shiinaha maamulka puntland ayaa si hoose iyo qaab muuqdaba ula shaqeeya maraykanka wuxuuna shisheeyaha la galaa qandaraasyo halis ku ah dadka iyo deegaanka qofkii arrintaas ummadda u muujiyeen xabsiyada ayay ku guraan maamulka somalilan ayaa xabsiga dhigay gabar yar oo ay kufsadeen shan rag ah iyagoona sii daayay raggii falkaas ku kacay cali aadan xasan ayaa warkan inoo akhrinayaa wararka ka imaanaya magaalada wajaale ee ka tirsan dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa ku warramaya in halkaas lagu kufsaday gabar yar waxaana falkaas uu si gaar ah uga dhacay deegaanka wajaale haddaba gabadhii ay dhibaatadu ku dhacday ayaa ka warramaysa sida ay wax u gaareen saaa markaan bajaajka u soo galay een lugta u horey soo saaray ayuu mindiigu qabtay wuxuu igu yiri car juuqdhe mana hadli kartid juuq car juuqdhe mana hadli kartid kadib suu iisii waday wuxuu igeeyey guri gurigu igu haystay lix habeen lixdii habeen markuu igu haystay uu kolba suu doono iga yeelay baa afar nin afar afar niman ayuu iigu yeedhay afartii niman markuu igu yeedhay iyo isagii baa shantoodiibaa bajaaj bay soo kaxaysteen bajaajkii way igu kaxeeyeen magaalada meel ka baxsan ayay igeeyeen say doonaan markay iga soo yeereen baa isaga kii i kaxaystay markii hore iyo ku kale ayay kasoo tegeen markay iga soo tegeen baa saddexdii nin baa igu soo hadhay saddexdii nin iyagoo leh ma dilaa kawma kaga siinaa ma gowracnaa baa askarta roondada oo wareegaysa ayaa meesha iigu timiday markay meeshii timiday ay arkeen nimankii way baxsadeen anigii oo meesha jooga ayay soo qaadeen waxayna ay keeneen saldhigga wajaale arrinta xanuunka badan ayaa ah in uu maamulka somalilan u xukumay in gabadhu ay iyadu raalli ku ahayd falkaas waana tan iyada oo arrintaas ka warramaysa saldhigga wajaale markay i keeneen baan wiilka reerkoogii baan sheegay reerkoogii markaan sheegay baa hooyadii baa lasoo xidhay hooyadii markii lasoo xidhay bay hooyadiina waxay sheegtay hooyadiina waxay sheegtay kuwii kale kuwii kale hooyadiina sheegtay kuwii kale ayagana hooyooyinkood baa lasoo xidhay markii hooyooyinkood lasoo xidhay ee hooyooyinkood lasoo xidhay ba aniga oo bigii waxaa laygu qoray inaan anigu maxay ahayday raalli ka ahaa oon anigu leeshiiyey oon anigu maxay hayday raalli ka ahaa oon anigu leeshiiba oo biigii lai geliyo aniga laygu qoray taliyaha cabdilaahi sabilne ba aniga meeshii iyagiina uu sii daayay anigana meeshii igu raabay intaasoo idil waxaa ka sii daran in markii dambe ay maxkamaddu sheegtay in gabadhu dhimirka loogu jiro balse dhakhtar caafimaad oo loo geeyey uu sheegay inaysan jirin xanuun xagga dhimirka ah kadib markuu aniga meeshii igu raabay aan aniga meesha ku dhabaatan aan ku dhibaataysnaa aan meeshii iskaga jiray baa isagoo wajaal xaggan hargeysa usoo kacaya oo soo socdo maqrib ayaa anigii isoo qaaday maqribkii markuu isoo qaaday baa suu ii soo waday baa wuxuu i keenay saldhiga waj saldhiga ku yaala gabili gabili markuu i keenay baa waxaa layidhi way waalantahay naagtan waana xagga dhimarka ee dhakhtarka waalida ee gabili ku yaala geeya maxkamadii baa lay geeyay maxkamadii baa layga sii qaaday waxaa lay geeyey dhakhtarkii dhakhtarkii baa yidhi inanta yar ma waale waxaad ku sheegaysiinna maaha kadib waa lay soo celiyey arrintan oo muujinaysa cadaalad darrada iyo fasaadka baahsan ee ka jira goobaha uu ka arrimiyo maamulka somalilan waxaana tan ay bannaan ka soo dhigtay sida uu maamulada ku daaban shisheeyaha uu u suumin guurinaya dhaqamada xun ee ka dhanka ah shareecada islaamka halka warkaas aad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa ku baaqay in wax laga qabto amni darrida baahsan ee ka jirta dalkaas donald trump ayaa madaxda maraykanka ugu baaqay inay wax ka qabtaan amni darrida ka jirta gudaha maraykanka si gaar ah madaarista ay wax ku bartaan caruurta ameerikaanka ah trump ayaa sheegay in madaxda maraykanka laga doonayo inay si wanaagsan uga shaqeeyaan arrintan halkay xukuumadda washington lacag balaayiin dollar ah ku bixin lahaayeen dagaalka ukrain isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in afghanistaan iyo ciraaq ay balaayiin dollar ku bixiyeen wax natiijo ahna aysan ka keenin sidaa darteedna ameerika ay la gudboon tahay in ay ku dadaasho amniga iskuullada ay wax ku bartaan carruurtooda hadalkan ka soo yeeray trump ayaa ku soo aadayaa iyadoo maraykanku sheegay inuu yukrain u iibinayo sawaariikhda lidka diyaaradaha waxaana uu sidoo kale ku soo beegmayaa iyadoo maalmo ka hor weerar lagu qaaday iskuul ku yaala gobolka texas ee dalka maraykanka warkii aad kala socoteen idaacaddai islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa